in ka badan lixdan qoys oo ku nool magaalada hargeysa ayaa la gaarsiiyey deeq raashiina oo isugu jirta bariis sokor iyo saliid si aanfur uga dhigtaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan deeqdan ayaa waxaa laga soo aruuriyey muxsiniin ku nool dalka iyo dibaddiisa iyadoo loo wakiishay ururka anfur kalkaal oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro reer somalilan ah maxamuud xaaji muuse iyo axmed yaasiin cumar oo ka mid ah ururka anfur kalkaal ayaa ka warbixiyey qaabka deeqdan loo qeybiyey iyo dhibaatooyinka haysta dadka danyarta ah waxaanu ku sugannahay xaafadda cawadhalad waxaanu halkan ku bixinaynaa raashin lixdan qoys oo raashin ku filan hal bil ayaanu halkan ku qaybinaynaa annagoo bahdaasa runtii afurkalkaal tallaabooyinka ay qaado marka ay fulinaysa howlahan oo kale waxay ka bilowdaa inay kormeerto oy guryaha markaa dadka masaakiinta ah ay ku nool yihiin dadkaasi maaha dad kale waa dadkeennii oo dhiig iyo dhalasho baynu wadaagno laakiin waayaha iyo wakhtigu duruufaha jira awgeed ay keentay markaa inay noloshaasi ama duruufahaas ay soo gaadhaan waa tiimkii afurkalkaal iyo sanadkii shanaad oo xidhiidha aan u bixinayno raashinkan waa fayskii labadoo maanta ah iyo xaafad caawodhalad waxa weeyaan dadka muxsiniinta ee noo soo dhiibay hantida waa naga arkayna waxaa mukhraatiicada inaan dadkii iyo halkii loogu baahnaa iyo dadkii u mudnaa in la siiyo aanu siinay marka walaalayaal shantaa sano waxaanu si xiriir u bixinaynay dhowr boqoloo qoys shan boqoloo qoys iyo wixii ka badanba waanu gaadhsiinaa walba sidaanu dadkiina muxsiniinta wax ugu helno marka waxaan leeyahay afurkalkaal dadka muxsiniinta ah inay wixii ka go-aayay sekadooda ka go-aayay usoo dhiibaan si aan anaguna u gaadhsiino mid ka mid ah culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa bogaadiyey deeqdan la gaarsiiyey dadka danta yar si ay ugu anfuraan ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala awalan wa aakhiran marka labaad waxaynu u mahad celinaynaa walaalaheenna afurkalkaal ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka u saaro wanaagga iyo khayrka ay ka shaqeeyeen iyo walaalahooda masaakiinta ee waxa weeyaan ay ka warhayaan ee waxa weeyaan sanadkan iyo sanad sanado horeba ay keeneen waxa weeyaan sida sadaqaadku iyo dadkaa jilicsan oo la caawiyaa waa qurubaadka iyo waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaado nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxau ihi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista ilaahay baa u naxariista subxaanahu watacaala deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi badan loo qabay maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo danyarta la kulmaan dhaqaalayari sababta in ay waayaan wax ay ku anfuraan ama ay ku suxuurtaan